sida ka muuqata bandhigga jaamacadda burco lagu soo bandhigay caqabadaha iyo dhibaatooyinka dhinacyada shuruucda dhaqanka iyo arrimaha bulshada ee ka jira somalilan waxaa jaamacaddu ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku howlanayd baadhitaano ay brofeser cumar cusmaan uu hormuud u ahaa waxaana bandhigoodan mas-uuliyiinta jaamacadda burco ay diiradda ku saareen dhowr arrimood iyo xalalka u muuqan kara iyagoo ugu horraysiiyey ismaandhaafka siyaasadeed iyo waxyaabaha aasaaska u ah iyagoo gebagabadana tilmaamay siyaabaha looga gudbi karo caqabadahaasi waa kan brofeser cumar cusmaan xershi waxaynu arkaynay muranka doorashooyinka ee dhammaan waayay waxaynu arkaynay khilaafaadka sharci ee laysku wada hayo marka sharcigii oo isaguna fadhiisanba waayey marka kolomka koowaad waxaan u bixiyey mudarooyinka ka dhexena waa tusaalayaal baan ka bixiyey kolomka u dambeeyana maarayn mar haddii wixii aanu xal moodnay ayaa kusoo bandhigay marka ismaandhaafka siyaasadeeda beryahan jiray waxaanu xal u aragnay in ay uu xal u noqon karo qabyatirka shuruucda dalka in la dhammaystiro xeerarka dastuurka qodobka labaad ee aanu isnu isaguna mudarooyinka maanta aanu aragnay buu ka mid yahay waxaa ka mid ah xadla-aanta saxaafadda saxaafadda somalilan ka jirtaa dee caalamka meelay ka jirtaa ma jirto waa niman dhallinyaro ah way fiican yihiin shaqo wacan bay qabteen way dadaaleen laakiin waxaad moodaa dee in ma garanaysaa aanay jirinba wax xadaynaya ee ay sidii la doonaba loo yeelay waxaa taa markhaati ka ah yacani milgihii ama ethicskii saxaafadeed oo aad moodo inuu lumay waxaanu xal u aragnay arrinkaas saxaafadda dhammaystirka xeerarka saxaafadda regulationskii baa maqan haddii aan saxaafaddii aan xiriirba jirin maxaa lagu canaananayaa brofeserka ayaa geesta kala iftiimiyey isna dul taagay qodobka saddexaad aanu argin waxaa weeye xadidhaafka madax dhaqameedka madax dhaqameedku iminka way kaba badan yihiin ba reerkay sheeganayiin iyagaa ka badan qabiilkii ay lahaayeen madax baanu u nahay iyagaa ka fara badan arrintaa madax dhaqameedka waxaanu aragnaa in lagu soo noqdo dhaqankii xurmada lahaa ee nuqiinay arrintaa waxaanu aragnaa in kala xadayn lagu sameeyo dhaqanka iyo siyaasadda oo wasaaradda arrimaha gudaha ay hoos tagaane inay siyaasaddii iyo dhaqankii ay kala xadayso qodobka afraad waxa weeye maamus xumida madaxda oo dhaqan baynu lahayn lays ixtiraamo madaxda siyaasadda madaxda dhaqanka madaxda culimada yani meel kastaaba madax bay leedahay in lays ixtiraamo ayaynu dhaqan caynkaasa baynu lahayn laakiin aflagaada iyo cay meel walba lala taagan yahay oo cudba lagu leeyahay waa waxaynagu cusub gabagabadiina brofeser cumar cusmaan xirsi waxa uu u soo jeediyey uguna baaqay jaamacadaha somalilan qodobo muhiim u ah waxa weeye kow jaamacaduhu inay noqdaan mambaca macluumaadka saxaa loogu yimaada war dadka cid walba inay u sheekaysta maaha dadka waa in dadka aqoonta le u sheekeeyaan haddaad adigu dadka waxba u sheegweydo dee cid kale wax u sheegaysa markaa mambacii loogu imanayay macluumaadka saxa ah inay jaamacaduhu noqdaan qodobka labaad inay jaamacaduhu noqdaan halkaa waan ku hanjabayaa qolada siyaasiyiintaan u hanjabayaaye inay jaamacaduhu noqdaan halka lagu soo bisleeyo ama laga jiheeyo siyaasadda ururka ama xisbiga aan jaamacadaha ku soo qancin siyaasaddiisa dee waxba heli maayo annaga halkan u fadhno dee dadka annaga hayna annagu cidna uma olanayno laakiin dadku baanu waxu sheegaynaa marka in aqoontu iyo jaamacaduhu ay noqdaan halka siyaasadda laga soo bisleeyo qodobka saddexaad waxa weeye inay jaamacaduhu fadhiistaan isgoyska kala hora xumaha iyo samaanta siyaasadda isgoys isgoyskaasay jaamacadu u fadhiisanayaan nin kastoo siyaasad wata siyaasadda wanaagsan siyaasadda xun maamulka wanaagsan maamulka xun dadkuun baa loo sheegayaa iyagu cod ma hayaan cidna u codayn maayaan cidna u ololayn maayaan laakiin dadkaa la indicate garaynaya qodobka afraad waa inay jaamacaduhu yeeshaan gudahooda waxa la yidhaha xiriirka jaamacadaha somalilan association of somaliland universities oo wax badan wadaagi kara oo wax badan ka wada shaqayn kara qodobka ugu dambeeya kusoo gebagabaynaya waxa weeye in saxaafadda iyo fagaarayaasha laysugu yimaado laga mamnuuco qabyaaladda qabyaaladda waxaad foolxo khadar maxamed cakule v o a hargeysa